tababarkan oo ujeedkiisu ahaa hogaaminta iyo maamul wanaagga ayaa waxaa soo qabaqaabiyey wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha maamulka hirshabelle iyadoo ay ka faa'iideysanayaan ku dhowaad labaatan dhallinyaro oo ka kala yimid afarta xaafadood ee magaalada jowhar ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmada jowhar cabdiqaadir xasan nigeria wuxuuna tilmaamay in tababarka sidan oo kale ay baahi weyn u qabaan dhallinyarada ku nool magaalada jowhar
dowladnimada iyo hay-adaha dowladda badan oga fahmaan taasoo aaday muhiim u tahay maanta markii la fiiriyo marxaladaha lagu sugan yahay si looga gudbo waxaa looga gudbi karaa in tababaro dhinacaas useeyo sida ficaaga isaga dhiso insha allahu tacaala waxaan leenahay aada ugu mahadsantihiin kambaniga dambile iyo wasaaradda dhalinyarada idaaraha waxaana rajay doonaa haddii ilaaha yidhaahdo whitebear whitebear sorry
ugu dambeyn waxaa tababarkan daafuray agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha maamulka hirshabelle saciid cabdiraxmaan saalax tababarkan wuxuu ku aadaya inta badan arrimaha la xiriiro hoggaanka iyo weliba maamul wanaagga waqtil xaadirkan tababarkan wuxuu ku soo aaday xilli muhiim ah xilli xasaasi ah xilli maxaan ku dhaha dalka soomaaliya khaasatan si guud ay u jirto duruufo hogaamineed islamarkaana sabab u ah maxaan ku dhahaa waaqiciga maanta la joogo ama isfaham la-aanta la xiriirta arrimaha doorashooyinka iyo wax lamida waxaan ognaha waxay tahay dhallinyarada populationka ugu badan deegaanada hirshabelle inay yihiin dhallinyaro sidaas darteed wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowladgoboleedka hirshabelle oo kaashanayso hay-adda y b r waxa ay soo qabaqaabiyeen tababaro la xiriiro hoggaanka wanaagsan iyo sidoo kale maamul wanaag wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha hirshabelle ayaa waddo dadaalo lagu horumarinayo dhallinyarada ku nool deegaanada hirshabelle